bsm illaahi alraxmaan alraxiim alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illaah sala allahu calayhi wacala aalihi wasaxbihi wasalam allahuma wafiqna min alaqwaali walacmaali lima tuxibuhu watardaa waxaa dersigeenna caawu uu ka bilaabmayaa aayadda boqol iyo saddex-iyo tobnaad ee suuratu lbaqara waxaanu ku joogaa aayadda boqol iyo afartan iyo kow waxaynu ku soo jiray aayaadkii ka warramayey masaacimtii iyo ammaanidii iyo yididiilooyinkii beenta ahaa ee ahlulkitaabku ay ku yididiiloonayeen iyo inay tahay yididiiladaasi wax beenoon xaq ahayn ilaahay tabaaraka wa tacaala aayaadkan wuxuu ku tilmaamayaa in yahuud iyo nasaari iyagoo ahlu kitaab wada ah haddana aanay waxba isku oggolayn oo qolo walba qolada kale ay odhanayso laysuu calaa shay waxaa kaloo aayaadkan ku sugan xurmatu alictidaa'i cala almasaajidi wa sixatu salaati fii ayi makaanin wa ilaa ayi makaanin cinda daruura inay xaaraan tahay ku xadgudubka masaajidada iyo goobaha cibaadada iyo in salaadu ay ku ansaxayso meel walba jiho wal oo loo jeedsadana cinda daruura markay mutacadir noqoto qibladii layna amray inay nagaga ansaxayso oo allah waxau ihi subxaanah wman adlamu miman manaca masaajid allahi an yudkara fiiha smuhu wasaca fii kharaabiha ulaa'ika maa kaana lahum an yadkhuluuha ilaa khaa'ifiin marka halkaa waxaa lagu tilmaamay dulmiga uu gelayaa inta uu leegyahay ruuxa masaajidada u diida dikriga iyo taacada walilaahi almashriqu walmagribu fa aynamaa tuwalluu fatama wajhu allah culimmadu waxay yidhahdeen waxay ku saabsan tahay ruuxu marka uu socotada yahay sunnaha uu tukanaayo gaadiidkiisa uu saaran yahay meel alla meesha uu ula jeedsado in sunnuhu kaga ansaxayo oo nebigu sala allahu calayhi wasalam idaa kaana calaa safarin wa calaa raaxilati waxa uu tukan jiray aynamaa tawajahat bihi raaxilatuhu ayan kaan meel alla meeshay ula jeedsato waa sunnada faralsi hadduu tukanayo qibladu u suurtagal tahay waa inuu ka deguu qiblada dee qaabiluu u tukado faralka waxaa kaloo soo gelaya waajibkii marka ay mutacadir ama mustaxiil noqoto in qibladii la qaabilo ama ha noqoto adoo diyaarad saaran oo ay kuuba suurtoobi weyday dee istiqbaalulqibla ama ha noqoto dagaalka cinda al iltixaam marka faraha laysla galo oo ay suuroobi weydo qofku inuu qibladii qaabilo xaalaadka noocaasana fa aynamaa tuwalluu fa tama wajhullah meel alle meeshaad u jeedsato waa qibladii ilaahay oo waa kaa aqbalaya rabbi sidoo kale ruuxu qibladii hadduu garan waayo u ijtihaado meel alla meeshay ijtihaadkiisu uu gaadhsiiyuu u tukaday kaga ansaxaysaa walow kaanat ilaa gayri alqibla xataa marka dambe u caddaatay inuu soo celiya ama saara waayo fattaqu llaha ma statactum intii karaankiisa ahaydna waa waa gutay fa thamma wajhu llah laba tafsiir baa ku jira in la yidhaha qiblatuhu alatii radiyaha sida jalaalaynkuba uu tilmaamayo meel kastoo u jeedsataan waa qibladii rabbi raalli idinka noqday oo alqibla looga jeedo waxaanay ku dabaqmasaa sida aynu sheegnay ilayn marka ikhtiyaariga ah waa fawalli wajhaka shatra almasjid alxaraam oo kama jeedsan kartid laakiin markay mutacadir noqoto fa aynamaa tuwalluu fa thamma wajhullah waayo diintu waa mid fudud oo waasica waxaa kaloo lagu fasiray fa thamma wajhullah halkaa ilaahay wejigiisiibaa ah macnaha ruuxa cibaadaysanaya ama tukanaya ilaahay baa soo qaabilaya oo waata la yidhi ruuxa tukanaya candhuufta xagga wejigiisa ama qibladayuu u tufin fa ina allaha qibala wajhi waayo ilaahay baa xaggaa wejigiisa ama jihadaa ka soo qaabilaya marka in sideeda lagu daayo halkaa u jeedsataanba halkaa wejigii ilaahay baa ku sugan oo allah idinsoo qaabilaya waxaa kaloo aayaadkan ku sugan iftiraa'aatu ahli lkitaab fi ddicaa'ihim alwalad wa gayri dalik been abuurada been abu yacni iftiraa'aadka iyo been abuuradka ay kuwii ahlu kitaabku ay sameeyeen ee ilaahay ku been abuurteen oo ilmay alle u aaneeyeen tacaala allahu can dalika culuwan kabiira wa qaaluu ittakhada allahu walada subxaanah bal lahu maa fi samaawaati waalardi kullun lahu qaanituun ilaahay tabaaraka wa tacaala ay yidhaahdeen ilmuu yeeshay ilaahay taa waa ka nasahan yahay waxaana alla uu leeyaho uu abuuray oo isagu u mulkiyaa oo addoomma u ah oo makhluuqaad isagu uumay ah wax allo waxaa cidharkiiyo dhulalka ku sugan ilaahay baa mulkiyo iska leh marka mar hadduu khalaa'iqdoo dhan mulkiyo muxuu ku falayaa welad awlaadda yacni dadka aadamaha awlaaddooda ka mida in loo nisbeeyo ama si gaara uu yeesho maxaa uu ku falayaa uma baahna baahi baa welad loo yeeshaa taana ilaahay waa ka nasahan yahay tacaala allahu can dalika culuwan kabiira falaysa lahu waladun laa calaa sabiili tawaaludi walaa calaa sabiili tabani tawaalud walad kuma yeelan oo ma dhalin tacaala allahu can dalik lam yalid walam yuulad wax ma dhalin lamana dhalin walaa calaa sabiili tabani isagoon dhalinna kama ilmo yeelan oo welad iyo ilmo kama yeelan walow isagu yuu dhalinbe markaa ilmo iyo inanna kama yeelan isaguna ma dhalin ma takhada allahu saaxibatan walaa walada ubad iyo ooriba waa ka nasahan yahay rabbi subxaanahu wa tacaala badiicu samaawaati walard ay mubdicuhumaa ay khaaliquhumaa calaa gayri mihaalin saabiq bidcada shayga aan looga horrayn ayaa la yidhaha ibdaaca markaa badiicu samaawaati khaaliq way ka xeel dheer tahay oo waa khaaliquhumaa calaa gayri mihaalin saabiq ka labadaba abuuray isagoon cid kaga dayan tusaale ka horreeyuu ka tixraacayna aanu jirin waa ka abuurkooda bilaabay isagu kadib alla wuxuu tilmaamay subxaanah gaaladii carbeed waxa weeyi tacanudkooga iyo cadhiigsigooda iyo madaxadaygoodii ay ula imanayeen nebiga sala allahu calayhi wasalam siday ahlu kitaabkii ka horreeyey yahuudeedba ay samayn jireen ee ambiyadooda ay ku sameeyeen wa allah waxau ihi wa qaala aladiina laa yaclamuuna lowlaa yukallimuna allahu aw taatiina aayah kadalika qaala aladiina min qablihim midla qowlihim tashaabahat quluubuhum kuwii aan waxba garanayn ee juhaasha ahaa waa mushrikiintii carbeede waxay yidhaahdeen muxuu ilaahay noola hadli waayey uu odhan waayey waa rasuul aan soo diree raaca ama mucjiso socotaa maxay toos noogu iman weyday sidaasoo kale markaa dee mucjisaad nebiga la soo raaciyey way jireenoo qur'aanka rabaaba ugu weynaa laakiin iyagaa waxay soo ikhtiraaxayaan ay soo bandhigayaan ah waxyaabo kale oo canaad iyo madaxadayguna uu ku kalifay wax kasta hadday u yimaadaanna ku rumayn maayaan ilaahay waxau yidhi sidoodaas oo kale waxaa yidhi kuwii iyaga ka horreeyey waa yahuud iyo nasaare iyo kuwii kitaabka la siiyey ilaahay waxau yidhi tashaabahad quluubuhum iyagoon isku xilli ahayn qalbiyadoodaa isku mid noqday markaasaa afkooduna isku mid noqday oo macnuhu waxa weeye uurkooda waxa ku jira gaalnimo markuu isku mid noqday ayaa afkooda waxa ka soo baxaya ee edabdarro iyo afxumiina isku mid noqday walow yaanay isba ogaan oo isku xillibayay noqone waxay la mid tahay aayaddii kale ahayd kadalika maa ata aladiina min qablihim min rasuulin ilaa qaaluu saaxirun aw majnuun atawaasaw bihi bal hum qowmun taaquun sidaasoo kale kuwii hore rasuul uma iman ilaa waxay ku odhanayeen uun waa sixiroole ama nin waalan sida kuwan qureysheedba ay nebi maxamed ugu leeyihiin sala allahu calayhi wasalam ilaahay waxau yidhi arrinkaa miyay isu dardaarmeenoo way iska soo gaadheen maya laakiin waa qoom xadgudbood dabarka goostay oo xadgudubka iyo duqyaankaa mideeyey walow isku mid bayay noqon iyo isku wakhtiba yay ahaane waxaa kaloo aayaadkan ay ka warramayaan ta'kiidu xaqiiqati risaalati annabawiyah wa taxdiirihi min itibaaci alyahuudi waannasaara waxaa la akiday risaaladii rasuulka nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam xaqnimadeeda la tilmaamay waxaana looga digay inuu ku daydo yahuud iyo nasaara inaa arsalnaaka bilxaqi bashiiran wanadiira walaa tus'alu can asxaabi aljaxiim walan tardaa canka alyahuudu wala annasaara xataa tatabica millatahum waxaa la tilmaamay oo la yidhi nebi allow yahuud iyo nasaare weligood raalli kaa noqon maayaan ilaa aad diintooda raacdo waana xaqiiqada dhabta ah ruuxa muslimka ah si kastuu doono gaal inuu u raalli geliyo kama raalli noqonayo ilaa tiisa uu raaco yacni islaamnimadana uu ka baxa mooyaane millatahum baa la yidhi oo milalahum lama odhan ilan waa kala diin oo qoloba waxbay haysataa yahuud iyo nasaare eh haddana mufrad baa laga cabiray diintooda sidii waxay isku mid yihiin lianna alkufra millatun waaxida waayo gaalnimadu haba kala duduwanaato waa un diin keliyay ka dhigan tahay mar haddii kufri iyo shirki ay ku salaysan tahay haba kala duwanaatee waxaa kaloo alla uu tilmaamay subxaanah itibaacu lkitaabi xaqa alitibaac kitaabka alla uu soo dejiyey ama kuwii hore ee munasalka ah ha noqdaan ama kii u dambeeyo qur'aanka ahe waajibku inuu yahay sidiisa in loo raaco lagu dhaqmo oo lagu toosnaado axkaamtiisa allah waxau ihi aladiina aataynaahum alkitaaba yatluunahu xaqa tilaawatihi ulaa'ika yu'minuuna bih kuwii kitaabka aanu siinay kitaabku kitaabkii towraad ahaa waa noqon karaa kuwa laga hadlayaana markaa ahlu kitaabkii bay noqonayaan yahuud iyo nasaara waxaa kaloo kitaabkuu noqon karaa qur'aanka kuwa loo jeedaana waa mu'miniinta ummadda nebi moxamed ayaa loo jeedaa ama mu'miniintii ahlu kitaabkaa loo jeedaa kitaabku waa towraad labadaba waa lagu fasiray wal awla alcumuum labadaba kol hadduu koobsanayana in lagu caam yeelo ayaa awla ah oo mudan macnuhuna waxa uu noqonayaa kuwaannu kitaabka siinay horraysiya dambaysaba iyagoo dhab ahaan xaqi uugu lahaa u akhrinayo o xaq siinaya kuwaasaa rumaynaya yatluunahu xaqa tilaawatih ibnu cabbaas wuxuu yidhi yattabicuunahu xaqa tibaacih macnaha waxay raacayaan raaciddiisa runtee xaqa uu leeyahay waayo talaa bimacnaa tabica way noqotaa luqada carabiga qur-aankuna bilisaanin carabiyin mubiin buu kusoo degay waxaa kaloo uu ku fasiray mujaahid oo ardaygii ibnu cabbaasa taabicigii weynaa wuxuu isagu ku fasiray ay yacmaluuna bihi xaqa camalih waxay ku camal falayaan kitaabka camalfalkiisii xaqa ahaa ee dhabta ah bay ugu dhaqmayaan xagga icraabta aayaddan waxa fiican inaan khabarka laga dhigin yatluunahu xaqa tilaawati khabarka mawsuulka mubtade ee alladiina oo aan la odhan alladiina kuwii aataynaahumulkitaaba kitaabka aanu siinay hee yatluunahu way akhriyayaan khabarka in halkaa la ridaa ma fiicna waayo waxaa la moodayaa cid kasta oo kitaabka la siiyey inay akhriyayaan akhrintiisii xaqa ahayd mana aha waaqicu sidaa ee waa minhum wa minhum kuwa xaq siinaya kuwa aan xaq siinaynba waa leeyihin sidaasi aan loo moodin macnaha aan saxda ahayn si aan loo moodin yatluunahu xaqa tilaawatihi ka xaalee yani aladiina aataynaahum alkitaabada yatluunahuda ka xaale oo kuwaannu kitaabka siinay xaal ay akhriyayaan oo nooc qayd iyo wasfi bay u tahay yatluunahu xaqa tilaawati oo maaha cid kastoo kitaab la siiyey waa kuwa kitaabka inta la siiyey wasfigan iyo qaydkan kusa yacni ku sugan ee kitaabkii akhrinaya xaq yacni akhrintiisa xaqa ah kuwaasi hee ulaa'ika yu'minuuna bi halkaa khabarka rid oo waxaad tidhaahdaa aladiina kuwa aataynaahumulkitaaba aanu siinay hee yatluunahu xaal ay akhriyayaan xaqa tilaawatihi akhrintiisa xaqa ah hee ulaa'ika yu'minuuna bihi jumladaa khabarka rid kuwaasaa rumaynaya macnaha kuwa iyadoo kitaabka la siiyey tilmaantaa ku toosan waa atilaawatu xaqa tilaawa e kuwaasaa rumaynaya ila iimaanku waa camal iyo dhaqan buu u baahan yahay hadal mujarada ma aha oo munaafiqiintuba hadduu hadal wax tarayo dee waa ku hadlayeen tilaawaduna tilaawatu lafdi waalmacnaa waalxukmi saddexdaba waa koobsanaysaa in lafdigiisa la akhriyo oo kitaabka xuruuftiisa la akhriyo in macnihiisa la akhriyo oo tafsiirkiiyo macaanidii la akhriso la dhigto lana dhigo in xukumkiisa la akhriyo macnaha in la qaato oo lagu dhaqmo marka altilaawa allafdiya waalmacnawiya waalxukmiya saddexdaasay koobsanaysaa yatluunahu xaqa tilaawatihi laakiin xuruuf kaliyoo la akhriyo maaha tilaawatuhu xaqa tilaawa kadib ilaahay waxa uu ku tilmaamay aayaadkan tadkiiru bani israa'iila binicami illaahi calayhim wa taxdiiruhum min yowmi alqiyaamah reer banu israa'iil waxaa la xasuusiyey nicmooyinku ilaahay korkooda ku galladaystay iyo dadkii la wakhti ahaa in laga sarraysiiyey waxaana looga digay dhibka maalinta qiyaamo inay u diyaargaroobaan oo ina dayicin ayaa lagu booriyey yaa bani israa'iil adkuruu nicmatiy alatii ancamtu calaykum wa annii fadaltukum cala alcaalamiin kadib rabbi waxa uu kaga warramay aayaadkan qisatu ibtilaa'i ibraahiima calayhi asalaam wa qisatu binaa'ihi albeyt wa ducaa'ihi bacdah wa fadaa'ili makka qisada ku saabsan nebi ibraahim in lagu imtixaamay erayo iyo kelimaad oo sideedii uu fuliyey iyo dabeed ilaahay inuu hormood diineed iyo imaam diineed dadka uga dhigay oo ku lagu daydo laga dhigo derajadaa rabbi uu ku galladaystay iyo beydkii alle kacbada inuu dhisayo oo uu seeskiisa kor u qaadayey iyo camalkaa wanaagsan isagoo ku jira haddana rabbi inuu baryayey waayo ruuxu inuu ku dagmo camalka uu samaynayo oo isdhigta ma aha e waa inuu tawaaducuu rabbi isu dhuldhigo oo inuu alla ka aqbalo camalka wanaagsanna u su'aalo iyo maka fadaa'isheeda iyo ducooyinkii nebi ibraahim rabbi inuu u aqbalay oo aamin laga dhigay maciishadana barwaaqo iyo ladnaan looga dhigay ay waxa weeyaan ku raaxaystaan waxaa kaloo aayaadku ay ka warrameen khasaaratu man yargabu can millati ibraahim wa ibطaali dacwa alyahuudi anahum calaa diini ibraahim wa yacquub wa ibطaali dacwaahum ana ibraahiima waman dukira macah kaanuu yahuudan aw nasaara aayaadkaa dambe ilaa aakhirkana waxay ka warramayaan waxa weeye khasaaraha u soo hoyday ruuxa milladii nebi ibraahim ee towxiidka ku toosnayd ka baydha ee beeniya khasaaraha u soo hoyday iyo burinta la buriyey waxay ku andacoonayeen ee ahaa ibraahiim inuu yahuudi ahaa ama nasraani ahaa iyaga uu ka mid ahaa oo maa kaana ibraahiimu yahuudiyan walaa nasraaniyan walaakin kaana xaniifan muslima wamaa kaana min almushrikiin oo kuwan yahuudiya nasaare ee ku andacoonaya annaku ahaa iyaga iyo kutubta lagu soo dejiyeyba dee waaba ka dambeeyeen ibraahiim oo la wakhtiba ma ahayn ilaahayna wuxuu tilmaamay oo ku sifeeyey bilxaniifiyati almuslima islaamnimadaa toosan iyo towxiidka waana ka beri yeelay waxay marmarinayaan yahuudiyada iyo nasraaniyada بسم الله الرحمن الرحيم وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون إلهي وحوري سبحانه وقالت waxay tidhi alyahuudu nimankii yahuudeed waxay yidhaahdeen laysat may ahaanin annasaaraa kuwii kiristanka a may ahaanin calaa shay-in shay korkii shay diin oo saxa kuma dul sugna wax way ku dul sugan yihiinoo waa haystaan laakiin waxay u jeedaan ay calaa shay-in yuctadu bihi wax la tirsado oo hagaagsan ma haystaan ama waxay u jeedaan ay calaa shay-in saxiix wax saxa kuma dul sugna oo macnaha waxaa lagu sifaynayaa lyacni laysat innasaara calaa shay ay calaa shayin saxiixin yuctadu bihi wax saxoo la tirsado kuma dul sugna ee wax baatiloon sax ahayn bay haystaan bay u jeedaan wa qaalat innasaaraa kuwii kiristankaana waxay yidhaahdeen waxbay suma ogole eh laysad ma ahaanin alyahuudu yahuudi may ahaanin calaa shayin ay calaa shayin saxiixin yuctadu bihi iyaguna waxay yidhaahdeen nimanka yahuudeed wax saxoo la tirsado kuma dul sugna ee waxay haystaan waa baadil aan xaq ahayn walxaal bay sidaa yidhaahdeen hum iyagu yatluuna ay akhriyayaan alkitaaba kitaabkii waa jinsulkitaab oo towraad iyo injiilba waa koobsanayaa oo waxay qoloba qolada kale hadalkaa ku leeyihiin kitaabkii loo soo dejiyey iyagoo akhrinayo haysta oo yahuudina towraad ay akhriyayaan nasaarana injiil ay akhriyayaan ayaanay haddana waxbay soo oggolayn oo qolo walba qolada kale ay leeyihiin waa baatil macnaha canaan baa halkaa ku jirta oo waxaa la leeyahay dee kitaabkii ay ahayd inuu ka dabro xumaanta iyagoo akhriyaya ayay haddana iscaayayaan oo isceebaynayaan oo ku dhaqmi maayaan kutubta ay haystaan wixii ku sugnaa ilaahay waxau yidhi kadalik sidaasoo kale siday kuwaas yidhaahdeen ayaa qaala ay yidhaahdeen aladiina kuwii laa yaclamuuna aan waxba garanaynin midla qowlihim hadalkaa kuwaa hore ahlu kitaabka oo kale yacni hadalkooda mid lamida ayaa kuwii aan waxba garanayna ay yidhaahdeen laa yaclamuunada waxaa loo jeedaa mushrikiintii carbeed ee kitaabba iyagu aan haysan ayaa iyaguna dee sidii ahlu kitaabkii ka horreeyeyba ay yidhaahdeen unbay ka daba mareenoo iyaguna qolo walba waxay yidhahdeen laysuu calaa shay waxba ma haystaan allah waxau idhi faallaahu alla yaxkumu waa kala xukumayaa baynahum dhexdooda yowma alqiyaamati maalinta qiyaame fiimaakiibuu ku kala xukumayaa kaanuu ay ahaayeen fiihi maaga dhexdiisa yakhtalifuuna kuwa isku khilaafa allah ku kala saari doona qiyaamada oo kala xukumi doona allah waxau idhi waman adlamu oo waman qofkee ama ayaa adlamu ka dulmi badan qofna kama dulmi badna eh ay laa axada adlam waa istifhaamin kaari oo bimacna nafyi ah waman adlamu yaa ka dulmi badan cidina kama dulmi badna eh miman ruux manaca diiday masaajid allah ilaahay masaajiddiisa u diiday an yudkara min an yudkara bedelulishtimaal ayaa suurtagala inaad ka beddesho masaajid allah oo waman adlamu yaa ka dulmi badan cidina kama dulmi badna eh miman ruuxa manaca diida masaajid allahi ilaahay masaajiddiisa diida maxaa la diidayaa ilain daatada masaajidadu wax la diida maahe waa wixii dhexdeeda ka soconayee lagu camiraye an yudkara min an yudkara in lagu xuso ka diida fiihaa masaajiddaa dhexdeeda lagu xuso ismuhu ilaahay magaciisa in lagu xuso oo lagu caabudo rabbi oo lagaga cabsoodo oo wasacaa u socda fii kharaabiha kharaabiddeedana u socda inuu kharaabiyo kaayaa ka dulmi badan laa axada adlam ulaa'ika kuwaasiba allow yidhi maa kaana uma ahaanin lahum iyaga oo uma cunanto an yadkhuluuhaa masaajiddaa inay galaan ilaa khaa'ifiina ee ilaa xaala kownihim khaa'ifiin ilaa xaal ay yihiin kuwa cabsoonaya mooye si kale inay foodda ku geliyaan uma cunanto lahum waxa u sugnaaday kuwaa fi dunyaa adduunyada dhexdeeda waxa ugu sugnaaday khisyun dulli ay ku dulloobayaan walahum waxa ugu sugnaaday fi laakhirati aakhira dhexdeedana cadaabun cadaab cadaabkaasoo cadiimun weyn aayaddan culimmadu waxay sababta nusuulkeeda ama siyaaqay ka hadlayso ku tilmaameen waman adlaw miman manaca masaajid allah in loo jeedo kuwii waxa weeyaan ruum ee beytulmaqdis kharaabiye ee baabi'iyey ama waxaaba loo jeedaa mushrikiintii reer maka ee nebiga sala allahu calayhi wasalam iyo saxaabadiisa sanadkii caamulxudaybiya ee lixaad u diiday beytka inay tawaafaan oo ku cumraystaan waana caam oo waxay koobsanaysaa ama baytulmaqdis ha noqoto ama xaramka ha noqoto ama masaajid kale ha noqotee cid kasta oo masaajidda ilaahay wixii lagu camiraye cibaadada u diida ayaa goodigan iyo waciidkani uu koobsanaya waayo alcibratu bicumuumi lafdi laa bikhusuusi sabab waayo waxaa muctabarkee la tixgelinayo ama la eegayaa waa lafdiga caamka ah ee sababka iyo siyaaqa uu ka hadlayay uu ku soo degay ma aha fii kharaabiha alkharaabu yakuunu ima bilhadmi aw bitactiili aldikri waalcibaadati fiiha kharaabka masaajidadee loo soconayo waxa uu noqon karaa kharaab xisiya oo muuqda oo la taaban karo oo dee in laba dumiyo cagaf la geliyo waa kharaab waa ka xisigaa muuqda waxaa kaluu noqon karaa yacni kharaab macnawiya oo qarsoon oo in la diido wixii loo dhisay oo cilmi iyo cibaado ah in loo diido oo masaajidku isagoo dhalaalayo qurux badan haddii cilmi iyo cibaadaba laga qadiyo waa la kharaabiyey waayo wixii loogu talagalay in lagu camiraa loo diida marka kharaab buu noqonayaa labadaba markaa waa koobsanayaa fii kharaabiha xisan wa macnan ulaa'ika maa kaana lahum an yadkhuluuha ilaa khaa'ifiin allah waxau yihi kuwaa uma cunanto inay fooda geliyaan yacni xaal axwaasha ka mid a ilaa iyagoo cabsoonayo madaxa foororinayo dullaysan mooye si kale inay ku galaan dhuumasho iyo cabsi mooyaane madaxa iyagoo taagayo isla weyn inay foodgeliyaan uma qalanto waxaa jalaalaynku odhanaya waa khabarun bimacna alamri yacni maa kaana lahum an yadkhuluuha ilaa khaa'ifiin waa khabar amar looga jeedo oo khabariyatun lafdan wa inshaa'iyatun macnan oo macnuhu waxa weeyaan buu yidhi ay akhiifuuhum biljihaad falaa yadkhulha axadu minhum aamina macnaha jihaad iyo dagaal ku cabsi geliya oo qofku waa ka mid ihi isagoo aamin oo nabadgelye ayuu madaxa gelin oo foodda aanu gelin macnuhu markaa waxa weeye yacni in laga manciyo kuwa masaajidada kharaabinayo oon loo oggolaan xaal axwaasha ka midana uma habboona inay foodda geliyaan ilaa iyagoo dullaysan ama waxa weeyaan dee isqarinaya ama cabsoonaya mooye si kale inay ku galaan uma habboona waa macnaha u diidoo ka celiya khulaasadu allah waxau ihi walilaah allah ayay u sugnaatay almashriqu jihada cadeedka soo baxa iyo walmaqribu cadeedka dhucuba waxaa alimaamu shinqiidi adwaa yani kitaabkiisa waxaan u jeedaa dafcu iihaami alidiraabi can aayaati alkitaab wuxuu isku waafajinayaa saddexda aayadood ee midna ay tilmaamayso mufrad midna musanne midna majmuuc tani waa mufrad oo waxaa la yidhi walilaahi almashriqu waalmaqribu mida waa musanne oo waa aayadda suuratu raxmaan oo rabuulmashriqayni wa rabuulmaqribayni mida waa jamac oo waa aayadda suuratu lmacaarij oo falaa uqsimu birabbi lmashaariqi waalmaqaaribi inaa laqaadiruuna wuxuu u jamciyey wuxu yidhi horta cadeeddu maalinna isku meel kama soo baxda umana dhacdee sanadka oo dhan saddex boqol iyo lixdanka maalmood maalin walba iyo habeen walba meelna way ka dhacdaa meelna waa ka soo baxdaa marka waxau yidhi markaa mufrad la cabiray sida aayaddan ashu waa jinsiyo oo waxaa loo jeedaa jinsulmashaariqi waalmaqaarib jinsiga meelahay cadeeddu ka soo baxda iyo meelahay ka dhacdo oo dhan ilaah baa iskaloo mulkiya oo abuuray oo isagu uumay marka ashaa jinsiye ah sida lafdiga assamaaba marka la idlaaqo jinsiga samaawaadka toddobadaaba ugu dhacayo waayo dee ashaa jinsiye ah markaan la jamcina assamaawaad aan la odhan waxa uu yidhi marka musanno laga dhiga ee rabbulmashriqayni wa rabbulmaqribaynina waa biictibaari sayfi waashitaa waxaa loo tadniyeeyey labada xilli ee jiilaalkii iyo waxa weeyaan xagaagii labada meelood ee ka soo kala baxday iyo labada meelood ee u kala dhacdo ayaa la cabiray marka musanno laga dhigo waa biictibaari alsayfi waashitaa marka la jamciyana falaa uqsimu birabbi lmashaariqi waalmaqaaribi dee waaba daahirkeedii bay baaqi ku tahay oo waa meelihii ay ka soo baxaysay iyo meelihii ay ka dhacaysay oo dhan baa la tilmaamay mar hadday jamac tahay allah waxau ihi walilaah allah ayaa iskale almashriqu cadeedka soo baxa iyo waalmaqribu cadeedka dhacaba jinsiga meesha ay cadeedu u dhacday iyo meeshay ka soo baxdaba rabbi baa iska leh fa aynamaa tuwalluu meel alla meeshaa u jeedsataan ee wejigiinna u jeedisaanba fa thamma halkaa waxaa ahaaday wajhullah ay qiblatuhu alatii radiyahaa qibladuu raalli idinka noqdaa halkaa ahoo dee xaalatu daruura ama xaaladda socodkee safarkee sunnaha aad tukanaysaan ama xaaladdaad garanba weydaan meeshaa u jeedsataanba waa qibladii ilaahay raalli idinka noqdo waa idinkaga aqbalayaa ama fa thamma wajhullah halkaa wejigii ilaahay baa ahaaday oo dee ruuxa tukanaya cibaadaysanaya ilaah baa soo qaabilaya meel kastoo uu tukanayo iyo meel kastoo uu ku tukanayaba ina allaha alle waasicun waa mid ballaadhan caliimun oo cilmi iyo ogaal badan oo deeqdiis iyo ogaalkiis iyo awooddiisuba ay ballaadhan tahay iyo cilmigiisuba wa qaaluu waxay yidhaahdeen ittakhada allaahu walada ilaahay tabaaraka wa tacaala kuwii mushrikiintaa gaaladaha waxay yidhahdeen ittakhada allaahu alla waxa uu samaysto uu yeeshay waladaa ilmo subxaanah ilaahayna sahnidiisa uu ka nasahan yahay waxay u tiiriyeen eh bal iskaba dhaaf inuu ilmo yeeshaye lahu alle waxa u sugnaaday maa fi samaawaat bal maanta waa idraab ibtaaliya oo waxaa la anfinayaa itikhaadu lwalad oo marna idraabka bal waa intiqaal waa intiqaalun min kalaamin ilaa kalaam waa hadal ka guuro hadal kale u kaalay marna hadalka hore ayaa la burinayaa oo la anfinayaa tani markaa waa ibtaalkii iyo nafyigii macnuhuna waxa uu noqon bal iskaba dhaaf ilaahay ilma inuu yeeshay ma yeelane lahu alla unbaa iska leh taqdiimka khabarkuna xasri iyo koobis buu faa'iideynayaaye lahu ay lilaah alle oo keliya u sugnaaday laa ligayri cid kale ma laha eh maa fi samaawaati maa makhluuqaadka fi samaawaati samooyinka dhexdooda ku sugan iyo waalardi wamaa fi lardi iyo makhluuqaadka dhulalka ku sugan oo dhan oo iminka samaawaad waa la jamciye alardu lama jamcin toddobadii dhulna waa ku dhacaysaa waayo ashaa jinsiye ah oo jinsiga toddobada dhul bay koobsanaysaa allah waxaa wuri kullun mid wal oo makhluuqaadka rabbi u abuuray ka mid ihi lahu ay lilaahi alleh qaanituuna kuwa ateecaya oo u hoggaansan weeyi qunuudku macaani badan buu leeyihi laakiin qunuudkan waxaa looga jeedaa maanta waa alqunuutu alqahri waalqadari yacni waa taacadii iyo oggolaanshihii iyo hoggaansankii khasabka ahaa ee qadariga ahaa ee gaal iyo islaam ka sinnaayeen oo macnaha waxaa looga jeedaa kullun lahu qaanituuna ay tajri calayhim aqdaaruhu shaa'u am abow hadday doonaan iyo hadday diidaanba ilaahay axkaamtiisa qadariga iyo wuxuu doonaa ku fulayo oo markuu doonuu dilayaa markuu doonuu noolaynayaa wuxuu doonuu ku arsaaqayaa ee siduu doonuu ka yeelayaa isagaa u tashanaya oo tasarufkooda leh weeyaan macnuhu oo waa hoggaansanka ay ku khasban yihiin ee qadariga ee qahriga ah ee kii sharciga ah iyo ikhtiyaariga ah ma aha waayo ka ikhtiyaariga ah ee sharciga ah waxaa la gaara inta rumaysay oo kuwa rabbi rumeeyey ilaahay waa u hoggaansan yihiin oo waa ateecayaan qadaran wa sharca qadar ahaan bay ugu hoggaansan yihiin oo ilaahay wuxuu xukuumadee kama hoos bixi karaan sharci ahaanna waa ugu hoggaansan yihiin oo amarkiisa waa qaateen nahyigiisana waa ka tegeen laakiin gaaladu mar haddaanay sharci u hoggaansanayn wuxuu ilaahay xukumay ayay ku khasban yihiin oo aanay ka hoos bixi karin baa looga jeedaa daacada yacni qadariga ama taskhiiriga ee caamka ah ilaahay waxaa uhi kullun mid wal oo makhluuqaadka ka midii lahu ay lilaahi alle qaanituuna kuwa ateecaya weeye daaco ay ku khasban yihiin oo aanay ka hoos bixi karin waa taa qadariga ee qahriga ah badiicu samaawaati ey huwa rabbi badiicu samaawaati samooyinka ka abuuristooda bilaabi weeyiyo waalardi dhulalkaba ey mubdicuhumaa calaa gayri mihaalin saabiq wa idaa qadaa marka uu doono alle amraa arrin marka uu doono ay araada iijaadahu oo jalaalaynku qadaada wuxuu ku fasirayaa bimacnaa araad marka uu arrin doono amarkuna waa waaxidu lumuuri laa waaxidu lawaamir awaamir lagama keenin amarkii la isfaraye umuur baa laga keeno sha'niga iyo arrinka al ilaahay uu xukumaya uu samaynaya ah waa waaxidu lumuur laa waaxidu alawaamir macnuhu markaa waxa weeye arrin inuu ahaysiiyo marka uu alla doono dee kun fa yakuunun buu odhanayaa waaba bayna alkaafi wannuun kun waabuu ahaadayba allah waxau ihi waidaa qadaa ilaahay marka uu xukumo amran arrin ama uu doono arrin inuu xukumo ay araada qadaa'a amrin ama idaa qadaa ay araada marka uu doono amran ay iijaada amrin arrin ahaysiintiisa marka uu doono rabbi fa innamaa yaquulu waxa uu ku odhanayaa un lahu arrinkaasi kun ahaw oo fa yakuunu fa huwa arrinkaasi markaa yakuunu waa ahaanaya ahaw unbuu odhanayaa waa ahaanaya waayo ina allaha calaa kulli shayin qadiir wa qaala waxay yidhahdeen aladiina wixii laa yaclamuuna aan waxba kala garanaynay juhaashaha waa mushrikiintii carbeede lowlaa yukallimuna allah ay hal laa yukallimuna allah muxuu ilaahay noola hadli laayahee u odhan waaye rasuulkan anaa soo diree raaca si toosa muu noola hadlo aw taatiina ama maxay noogu iman laadahay aayatun mucjizo maxay noogu iman laadahay waxay u jeedaan mucjizaadkii iyo aayaadkii ay gaaladii horeba soo ikhtiraaxi jireen kan keen iyo kan keen iyagoo cagsigelin un uga jeeda laakiin iimaan iyo diin aan ku doonay oo mushrikiintan carbeed sidii nimanka yahuudeedba nebi muuse ay su'aalo tacanuda ay ugu ula yimaadeen arin allaha jahratan iyo kuwa kiristankiina ciise ay ugu yimaadeen as'ilo tacanuda sida hadalkay lahaayeen hal yastatiicu rabbuka an yunazila calayna maa'idatan min asamaa rabbigaa ma awoodaa xeedho cuntaa samada inuu nooga soo dejiyo sidoodii oo kale ayay iyaguna waxyaabahaas oo kale ay nebiga lahaayeen maad noo keenti oo qaarkood ilaahay kitaabkuu kaga warramay oo wa qaaluu lan nu'mina laka xataa tafjura lana min alardi yambuuca aw takuuna laka jannatu min nakhiilin wa cinabin fatufajira alanhaara khilaalaha tafjiira أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا waxyaabahaas iyaguba nebi maxamed ka codsadeen oo waxay yidhahdeen ku rumayn mayno ilaa dhulalka maka iyo madiina adwabiye iyo durdur iyo ila waxa weeyaan qulqulaya aada nooga dilaaciso ama beero ad waxa weeyaan halkaa maka ee biyo baadkuba uu ku yaryahay aada nooga dilaaciso beero cinab iyo timir ah oo aad dhexdoodana webiye aad ka dilaaciso ama qayb samada ka mida korkayagaba aad ku soo dejiso ama ilaahay iyo malaa'igta annakoo arkana cayaanan hortayada aad keento ay ka markhaati kacaan waxaad waddo waxyaabahaas ama beyd ama guri dahab oo kale ah iyo waxyaabo la qurxiyey aad hesha adigu annaku yaanaan helinbe ama samada bilaasalaan annakoo ku arkana halkaa aad fanato aad korto weliba ku rumaysan mayno ilaa kitaab aad nooga keento annu akhrino markaasaa la yidhi waxaad ku tidhahdaa subxaana rabbii hal kuntu ilaa basharan rasuula ilaahay baa ceeblaawo eh anuu qof aadamiyoo la soo diray mooye ma wax kalaan ahay maana aayadi gacanta iigu jirtaa marka taasi waxay tilmaamaysaa tacanudkoodii iyo as'iladoodii cariigsiga ahayd ee ay lahaayeen balkeen aw ta'tiina aaya ilahay waxau yihi kadalika qaala aladiina min qablihim midla qowlihim tashaabahat quluubuhum qad bayanna alaayaati liqowmin yuuqinuun wa qaala waxay yidhaahdeen aladiina wixii laa yaclamuuna aan waxba kala garanayni waa mushrikiintii carbeede lowlaa yukallimuna allah ay hal laa yukallimuna allah muxuu ilaahay noola hadli laayahay aw taatiina ama ay noogu iman laadahay aayatun mucjiso aanu arkayno kadaalika sidaa kuwaasi ay yidhaahdeen ayaa qaala ay hore u yidhaahdeen aladiina kuwii min qablihim iyaga ka horreeyey yahuuddii ahlu kitaab yahuuddii iyo nasaaradii nimankii ahlu kitaabka ahaa misla qowlihim hadalkoodan mid la miday hore u yidhaahdeen kuwii ka horreeyeyba markaa waddadii yahuud iyo nasaaray hayaan ee wax ugubo iyaga ku cusub ma aha tashaabahad way isku ekaatay quluubuhum qalbiyadoodu gaalada joogtay xilligaa nebi moxamed iyo mushrikiintii carbeed iyo nimankii ka horreeyey yahuud iyo nasaara qalbiyadoodu waa isku ekaadeenoo xagga gaalnimada iyo kufri calooleedka ay iska shabaheen oo isaga mid yihiin markaasaa hadalkooduna isku mid noqday waayo dee al alsinatu makaarifu lquluub baa la yidhaahdaa oo yacni waxa weeyaan alsinadu dee waxaa la soo darayaa uun uurka waxa ku jira markaa carabka waxay ka caddeeyeen ay ka sheegeen waa wax calooshooda ku jira uun allah waxau idhi qad bayanna alaayaati dhab ahaan baanu aayaadka u caddaynoo liqowmin qole ayaanu u caddaynay kuwaasoo yuuqinuuna yaqiininaya waa loo wada caddeeyey dadka laakiin kuwan waxa gaar loogu xusay kuwa qaatay ee ku toosnaaday weeyaan mu'miniinta muuqiniinta ah allah waxau idhi innaa anagu arsalnaaka waa ku soo diray nebi maxamedow bilxaqi xaq baanu kugu soo diray bashiira xaalatay kii bushaaraynaya ee cidda ku raacday janno ugu bushaaraynaya iyo wanadiiran xaal atay kii digaya ee cidda ku beenisa cadaab ku cabsi gelinaya walaa tus'alu adiga lagu weydiin maayo nebi moxamedow can asxaabi aljaxiimi jaxiima asxaabteeda lagu weydiin maayo maxay naarta u galeen kol haddaad xilkaagii gudato adigu aad gaadhsiisay allah waxau idhi walan tardaa kaa raalli noqon mayso canka adiga nebi moxamedow alyahuudu nimanka yahuudeed iyo wala nasaara kiristanku toona xataa tatabica ilaa aad raacdo millatahum diintooda qul waxaa tidhaha nebi moxamedow ina huda allah ilaahay hanuunkiisu huwa hanuunka alle alhudaa hanuunka dhabti waa isaga walain itabacta wallaahi baan ku dhaartay lain itabacta haddii aad raacda ahwaa'ahum hawooyinkooda iyo yahuud iyo nasaare waxay jecel yihiin haddaad raacdo bacda aladii kii dabadii kaasoo jaa'aka kuu yimid nebi moxamedow oo min alcilmi cilmiga waxyiga ah kaa dabadii kuwaa haddaad ku dayato maa laka kuma sugnaanin nebi moxamedow min allah ay min cadaab illaah ilaahay cadaabkiisa kaagama sugnaanin min waliyin gargaare kaaga gargaara iyo walaa nasiirin mid kaaga hiiliyo toona aladiina kuwii aataynaahum aanu siinay alkitaaba kitaabka muuminiintii ahlu kitaabkao towraad looga jeeda iyo muuminiinta ummadda nebi maxamed oo qur-aanka looga jeeda labadaba ku caamiyeel aladiina kuwii aataynaahum aanu siinay alkitaaba kitaabka aanu siinay yatluunahu xaal ay akhriyayaan kitaabka xaqa tilaawati akhrintiisii dhabta ahayd oo alfaaddiisa ay akhriyayaan macaanidiisana ay akhriyayaan xukumkiisana ay fulinayaan ulaa'ika kuwaasi yu'minuuna waa rumaynayaan bihi kitaabka iimaanku markaa waa dhaqan ee qowl iyo hadal oo keliya ma aha waman yakfur waman axadka yakfur ka gaalooba bihi kitaabka fa ulaa'ika kuwaasi hum iyagunba alkhaasiruuna kuwa khasaaray ah yacnii kuwa kitaabka ka gaalooba iyagaa khasaaray ayaa alla u yidhi subxaanah yaa banii israa'iila yacquub ubadkiisiiyow udkuruu xasuusta nicmatii nicmadaydii xasuusta allatii nicmadaasoo ancamtu aan ugu nicmeeyey calaykum korkiinna iyo wa annii anigu fadaltukum inaan idinka sarraysiiyo oon idinka fadilayna xasuusta calalcaalamiina ay calaa caalami zamaanikum wakhtigiinna dadkii idinla noolaa oo dhan inaan idinka sarraysiiyo oonan idinla siminna xasuusta oo iigu mahadnaqa nicmadaasoo igu gartoo ha iga gaaloobina allah waxau idhi wattaquu ka baqa yowma maalin ka baqa maalinka oo laa tajzii aanay tarayn nafsun nafina can nafsin naf kale aanay ka tarayn shay a waxba oo walaa yuqbalu aan laga aqbalayn minhaa naftaasi cadlun madax furasho oo walaa tanfacuhaa naftaa aanay waxba u tarayn shafaacatun ergo oo walaa hum nafahaasi aanay ahaanin yunsaruuna kuwa loo hiilinayo o gargaar helaya marka hore nafsada damaa'ir mufrada u noqonayso minhaa iyo laa tanfacuhaa iyo damaa'ir mufrada ayaa nafsada loo celinayay laakiin gunaanadkiiyo gebagabada aayadda jamac baa loo celiyo walaa hum humna waxay u noqonaysaa nufuus fara badanee naf keliya ma aha sababtuna waxa weeye nafsun baa waxay tahay nakiratun waaqicatun fii siyaaqi nafyi fatufiidu alcumuum waa nakiro nafyi hadalkii dhex dhacday markaa cumuum bay faa'iideynaysaa oo nafsada manfiga ee nafyiga dhacday ayaa laga fahmayaa anfus iyo nufuus badan oo caam ah sidaasay u ansaxday hum oo jamaca in loo celiyo oo nufuus loogu celiyo allah waxau idhi wadkur xusnabi allow dadkana u sheeg id wakhtigii ibtalaa uu imtixaamay ibraahiima nebi ibraahim rabbuhu rabbigii uu imtixaamay halkan shaahid naxwigaa ku jiro oo marka uu damiirku u noqonayo ilaa mutaqadimin lafdan laa rutbatan wax ka horreeya lafdi ahaan rutba ahaan si aan u horrayn oo ibraahiima maadaama uu mafcuul yahay rutbadiisu waa dambaysaa oo waa bacda alfaacil laakiin lafdi ahaan buu u horreeyaa mar hadduu lafdi ahaan iyo erey ahaan iyo dhawaq ahaan u horreeyana waa bannaanaatay markaa damiirku inuu u noqdo marjicuu u noqdo wadkur xusnabi allow idwaagii ibtalaa uu imtixaamay ibraahiima ibraahiim rabbuhu rabbigii uu imtixaamay bikalimaatin kelmado iyo ereyana uu ku imtixaamay waa kelimaad sharciga iyo kelimaad qadariya intaba kelimaadka sharcigaa waa takaaliiftiiyo awaamirtiiyo nawaahida la saaray wixii la faray inuu falo wixii loo diidana ka tago kuwa qadariga ana wixii rabbi uu qadaro dee dhibtiisana inuu waxa weeyaan ku sabro dheeftiisana uu ku mahadnaqo intaba waa oofiyo sideediibuu u sameeyo waxba kama gaabin kumana gaboodfalin wadkur xusid waagii ibtalaa u imtixaamay ibraahiima nebi ibraahim rabbuhu rabbigu imtixaamay oo bikalimaatin kelmada uu ku imtixaamay oo fa atamahunna dabeed nebi ibraahim kelmadihii sidooda uu u dhammaystiray oo waxba aanu ka tegin qaala waxau rabbi yidhi innii anigu jaaciluka waxaan kaa yeelayaa ibraahim ow linnaasi dadka waxaan kaaga yeelayaa imaaman hormood diineed oo lagu daydo hoggaan diineed oo lagu daydo iyo hormood baan dadka kaaga dhigayaa qaala waxau ibraahim yidhi wa min durriyatii ay wajcal ka yeel allahayow min durriyatii tafiirtayda bedhkoodna ka yeel ay a'immatan hogaamiyeyaal diineed oo diinta lagaga daydo durriyadayda qaarkoodna ka dhig qaala waxau rabbi yidhi laa yanaalu ma gaadhaya cahdii ballantayda imaamnimo aan kuu ballan qaaday ma gaadhayo aldaalimiina kuwa daalimiinta ah durriyadaada macnaha kuwooda gaalooba ballanta imaamadu gaadhi mayso imaam diineed noqon maayo dee ruux diinta ka baydhay wadkur xus id waagii jacalnaa aanu ka yeellay albeyta beytka xurmada leh waa kacbada eh mathaabatan meel lagu soo noqnoqdo linnaasi dadka aanu uga yeellay iyo wa amnan wa makaana amnin meel lagu nabadgalana aanu ka dhignay oo wa qulnaa lahum aan dadka ku nidhi ittakhiduu ka yeesha min maqaami ibraahiima nebi ibraahim meeshuu isku taagayey markuu kacbada dhisayey ka yeesha halkaa musallaa meel waxa weeyaan lagu tukado oo kacbada markuu ibraahim dhisayey dhiskii u dheeraaday dhagixii lasoo hoos dhigay si uu ugu joogsaduu u gaadho weeyaan maqaamu ibraahim oo raadkiisu ilaa hadda uu ku yaallo waa dee mucjisada iyo aayaadka rabbiya weli baaqiga ee muuqda marka allah waxau idhi watakhiduu ka yeesha min maqaami ibraahiima nebi ibraahim meeshii iyo makaankuu isku taagaya markuu kacbada dhisayay halkaana ka yeesha musallaa meel lagu tukado waa halkay sunnada tahay marka kacbada la dawaafo labada ragcadood ee sunnada ah in lagu tukado khalfa almaqaam hadday kuu suuro gasho sunnatu tawaaf marka maqaamka gadaashiisaa lagu soo tukadaa qofkay u suuro gasho hadday kuu suuro geli weydo saxmadda iyo cidhiidhiga darteedna meel kastoo xaramka ka mida waa kaaga ansaxaysaa aayaddanina waxay ka mid ahayd min muwaafaqaati cumar waxyaabuhu cumar ibnualkhadaab oo mulham ahaa muxadatha meeluhu ilaahay waxyigiisa ka waafaqay oo isagoon aayaddu aanay sooba degin buu yidhi miyaa maqaamu ibraahim musalla laga yeesho markaasay soo degtay allah waxau ihi wacahidnaa waxaanu kula ballannay ilaa ibraahiima nebi ibraahim iyo wa ismaaciila nebi ismaaciil waxaan kula ballannay an tahiraa ay tahiraa taahiriya beytiya beytkaygaa kacbada taahiriya xisan wa macnaa si mulqato u taahiriya oo qurunkiiyo nijaasaadka ka ilaaliya wa macnan oo kufriga iyo gaalnimada iyo asnaamta ka taahiriya oo ka durkiya marka xisan wa macnan altahaara almacnawiya walxisiya waa koobsanaysaa litaa'ifiina kuwa ku tawaafaya ee ku wareegaya u taahiriya waxaa la yidhi taqdiimuhu yadullu cala alaxaqiya in ictikaafka iyo salaadaba tawaafka laga soo hormariyo waxay daliil u tahay inuu isagu u xaqnimo badan yaho cibaadaadka kale ka mudan yahay mar haddii kacbada uun lagu wareegi karo meel kale aan lagu wareegi karin intaa saaxada kacbada waxa u xaqnimo badan oo u mudan cidda dawaafasa dadka kale meelaha kale ee xaramka ha ku cibaadaystaan oo ha ictikaafaan waxaanu u waxyoonnay ama aanu kula dardaarannay ibraahiim iyo ismaaciil an tahira ay tahira taahiriya beytiya gurigayga litaa'ifiina kuwa ku tawaafaya u taahiriya iyo walcaakifiina kuwa ku ictikaafaya ama ku negi iyo warukaci kuwa rukuucaya assujuudi ee sujuudayana u taahiriya salaaddii un baa looga jeedaa oo rukuucdiiyo sujuudda laga cabiray min idlaaqi iljuzi wa iraadati lkulli oo salaada oo dhan ah wadkur xusnabi allow dadkana uu sheegay duwaagii qaala uu yidhi ibraahiimu nebi ibraahim rabbi yaa rabbi rabbigayow ijcal ka yeel haadaakani beladaa beled ka yeel iyo dhul ama magaalo magaaladaasoo aamina aamina ka yeel beledkan maka ilaahow meel nabada ka yeel oo warsuq ku arsaaq ahlahu ehelkiisana ku arsaaq beledkan ehelkiisa allahayow ku arsaaq min athamaraati midhaha xaggooda wax ka mida allahayow ku arsaaq ka bedelo man cid allahayow arsaaq midhaha ku arsaaq oo manta waxaa laga bedelayaa ahla huda oo macnaha yacni waxa weeyaan waxa uu wax uga soo reebo minta tabciidiyada u geliye man waayo dee waxa u horraysay in lagu yidhi markii uu yidhi wa min duriyati ibraahiim allah wuxuu ku yidhi laa yanaalu cahdi adaalimiin yacni waxa weeye ballantaydu gaadhi mayso kuwa daalimiinta ah marka waxa uu is yidhi dee halkanna waa lagaaga daba imane ducada nolosha mu'miniintuun u gaar yeel oo man aamana buu ka daba keenay ahlahu ilan waa caam gaal iyo muslim be man aamana buu ka daba keenay ilaahu mu'miniintuun arsaaq laakiin ilaahay arsaaqadiisa gaalka gaalnimo uguma diide waxa alla uu yidhi waman kafara ka gaaloobayna waan arsaaqayaa oo adduunka waa lagu wada raaxaysanayaa laakiin aakhiraa lagu kala baxaya waxa uu yidhi warsuq ku arsaaq allahayow ahlahu beledkan maka ehelkiisa min athamaraat midhaha xaggooda wax ka mida allahayow ku arsaaq ka bedelo man axad allahayow arsaaq ama duul kaasoo aamano rumeeya minhum xaal uu ka mid yahay ehelkaa ree maka bilaahi alla rumeeya iyo walyowmi maalinta al aakhira ee u dambaysa kuwa mu'miniintaa allahayow midhaha ku arsaaq qaala rabbi waxau ihi waman kafara ay wa arsuqu waan arsaaqayaa man kafara ka gaaloobayna waan arsaaqayaa oo adduunka waa ugu raaxaynayaa oo fa umaticuu dabeed waa u raaxaynayaa kaa qaliilan ay zamanan qaliilaa wakhti yar baan u raaxaynayaa summa addaruhu dabeed waxaan u dhibaato gelinayaa oo ku khasbayaa ilaa cadaabi annaar naarta cadaabkeeda wa bi'sa alla ilaah waxaa xumaaday almasiiru meel loo noqdana naarta jahanama ugu xumaatay ciyaadan billaah allah waxau uhi wadkur xusnabi allow idwaagii yarfacuu kor u qaadaya ibraahiimu nebi ibraahim alqawaacida seesaska min albeyti beytka alle xaal ay ka mid yihiin seesaskaasi iyo kacbada wa ismaaciilu ismaaciilna uu seesaskaa kor u qaadayey oo aabbihii ibraahim uu la shaqaynayey qaa'ilayni u soo qadar xaal ay leeyihiin labadooduba rabbanaa yaa rabbanaa rabbigayow taqabbal camalkan naga aqbal minaa annaga waayo innaka adigu anta adigu allahayow assamiicu ka maqalka badan baatay alcaliimu ee ogaalka badan waa tawasulun biasmaa'i illaahi alxusnaa ilaaha wax maqlee ajiibowna ajiib weeye yaa samiic ismac ducaa'ana rabbanaa yaa rabbanaa rabbigayow wajcalnaa naga yeel ba ay yidhaahdeen muslimayni laba kuu hoggaansama laka adiga allahayow naga yeel waa bimacna ahabaati waziyaada waa hoggaansan yihiina allow nagu sugnoona ziyaadi weeyaan macnuhu sida ihdina siraata almustaqiim wa min durriyatina ay wajcal allahayow ka yeel min durriyatina durriyadayada qaarkood badh ka midana waxaad ka yeeshaa ummatan ummad ummadaasoo muslimatan kuu hoggaansan laka adiga waxay badh uga soo reebeen baa jalaaludiin asuyuudi jalaaleynka uu ku odhanayaa waayo waa litaqadumi qowlihi lahu laa yanaalu cahdi adaalimiin ibraahim waxa u horraysay alla inuu ku yidhi hore cahdigaygu daalimiinta gaadhi maayo marka mar haddii loo sheegay inaanay wada dee toosnaanayn ilaahu aan laga waayin kuwa hoggaansan buu u jeedaa kollay wada hoggaansami maayaane oo wa arinaa allahayow na tus oo na bar oo na garansii manaasikana cibaadooyinkayaga aanu kuu cibaadaysanayno iyo qaabka aanu kugu cibaadaysanayno iyo meelaha aanu kugu cibaadaysanayno ama acmaashayada xajka iyo ee aanu kuu xajayno iyo cumrada allahayow na garansii oo halkaanu ku dawaafayno iyo halkaanu waxa weeyaan istaagayno iyo halkaanu jamaraadka ka tuurayno iyo halkaanu u hoyanayno allahayowna bar ama caam ahaan cibaadaadkayaga oo xajkuna uu ka mid yahay wa arinaa allahayowna tus baa yidhaahdeen oo na garansii manaasikana cibaadooyinkayaga aanu kuu cibaadaysanayno faahfaahintooda iyo qaabka aanu kugu cibaadaysanayno allahayowna bar oo watub allahayow naga toobad aqbal calaynaa korkayaga waayo innaka adigu anta adigu allahayow attawaabu allaha toobad aqbalka badan baatay alraxiimi ee addoommadiisa u naxariista waa tawasulun biasmaa'i illaahi alxusnaa rabbanaa yaa rabbanaa rabbigayow wabacad allahayow ka soo dhex bixi fiihim dhexdooda nimanka reemaka dhexdooda allahayow ka soo saar rasuulaa rasuul rasuulka oo minhum iyaga ka mid a rasuulka oo yatluu ku akrinaya calayhim korkooda aayaatig aayaadkaaga ku akhriyaya oo wa yucallimuhum baraya alkitaaba kitaabka qur-aanka iyo walxikmata sunnada oo wa yusakiihim daahirinaya oo shirki iyo gaalnimo iyo xumaan oo dhan ka daahirinaya waayo innaka adigu allahayow anta adigu alcasiizu allaha qaalibkii awoodda badan in cidina beegsan karin baa tahay alxakiimu allaha xikmadda badan ee shay walba halkiisa dhigaa tahay marka ducadii nebi ibraahim ilaahay waa u aqbalo ree maka nebi moxamed oo iyaga ka mid oo sifaadkaa le ayaa ilaahay dhexdooda ka soo saaray waa ducaau ibraahim oo la aqbalay sidoo kale maciishadda iyo amniga iyo nolol wanaaggana ilaahay waa u aqbalay oo maka iyadoon waxba ka bixin ayaa biyo iyo baad wax kastoo adduunka ka soo go'a halkaasaa loogu keena ahlulxaramka allah waxau yidhi waman yarqabu oo yaa nacaya ma nace eh can millati ibraahiima ragiba can haddii lagu tallaabiyo waa nacidda fii haddii lagu tallaabiyona waa jacaylka xuruufta jaariya afcaasha lagu tallaabiyo macaanidoodana waa muhiim inaad ogaato oo macaanida ayaad ku kala fahmaysaa marka allah waxau yidhi waman yarqabu oo yaa nacaya ma nace can millati ibraahiima nebi ibraahim milladiisi iyo diintiisii yaa nici kara ilaa man mid mooyaane kaasoo safiha ka jaahil noqday nafsahu naftiisa iyo qadarkeeda iyo waxay ka mudan tahay qof garan waaye mooyaane walaqad istafaynaahu wallaahi laqad istafaynaahu waanu doorannay ibraahiim fi dunyaa adduunyada dhexdeeda waa ku doorannay wa innahu ibraahim fi laakhirati aakhira dhexdeedana la min asaalixiina kuwa wanaagsan ayaa uu ka mid ahaaday id wakhti ayaanu doorannay istafaynaahda ku tacalluqi qaala uu yidhi lahu ibraahiim ku yidhi rabbuhu rabbigii uu ku yidhi aslim hoggaansan qaala waxau yidhi aslamtu waan hoggaansamay oo lirabbi alcaalamiina uunka oo dhan rabbigooda ayaanu hoggaansamay wa wasaa waa dardaarmay bihaa kelimadani oo waxa raajixa damiirka in loo celiyo kelimada aslamtu lirabbialcaalamiina ee tawxiidka ah ilan hoggaansanka dhabtii waa tawxiid waxaa kaloo culimmada qaarkood u celiyeen milladda millata ibraahiima oo milladda ibraahim ayuu ibraahim kula dardaarmay waxaa se habboon aslamtu lirabbialcaalamiina jumlada in loo celiyo lianna damiira waayo damiirka waxaa asal u ah an yarjica ilaa aqrabi madkuur waxaa lasoo sheegay ka u xiga inuu u noqdaa asala damiirka wawasaa waa dardaarmay bihaa kelimadan hoggaansanka waa aslamtu lirabbialcaalamiina eh waxaa uu dardaarmay ibraahiimu ibraahim benihii namadiisiibuu u dardaarmay wa yacquubu yacquubna waa dardaarmay yaa baniya maquulkan dambe ibraahim baa iskalo ey qaala ibraahiimu nebi ibraahim waxau yidhi yaa baniya inamadaydiyow marka jamalku waxa uu ka odhanayaa futuuxaatlilaahiyah haddii yacquub lagu cadfo ibraahiim yaa baniya waa maquulu ibraahim waa maquulu qowlkii ibraahim oo ibraahim baa le hadalkan dambe haddii yacquub aan lagu cadfin ibraahiim oo la ibtidaysto jumlada istinaafiye laga dhigana maquulu yacquub bay noqonaysaa oo hadalkan dambe yacquub baa leh markaa sida dambe haddaynu marrana macnuhu wuxuu noqonayaa hadalkii hore wuxuu ku dhan wuu ku dhammaaday wawasaa biha ibraahiimu baniih tawxiidkaa iyo toosnaanta ibraahiimnimadiisi waa u dardaarmay jumladaasi halkaasay ku go'day wa yacquubu wowdu markaa waa istinaafiyey wa yacquubu yacquubna qaala waxa uu yidhi yaa baniya inamadaydiyo marka maquulu ibraahiim in la yidhaahdaana habboon wawasaa waa dardaarmay bihaa kelimadani ibraahiimu ibraahim baniihi inamadiisiibuu u dardaarmay wa yacquubu yacquubna waa u dardaarmay yacquub hadalkiisu waa ka dambeeye eh oo qaala ibraahiimu markaa ibraahim waxau yihi yaa baniya inamadaydiyow ina allaha ilaahay istafaa wuu idiin doortay lakum idinka addiina diinta ayuu idiin doortay xaqa islaamnimada ee falaa tamuutunna ha dhimanina oo ha dhimanina ilaa wa antum xaal aad ahaateen mooyaane muslimuuna kuwa ilaahay u hoggaansan waxaa la yidhaha annafyu lilqaydi laa lil- laa lilmuqayad oo mawdka looma jeedo in la anfiyo qofku dee isagu awood uma laha inuu joojiye e islaamnimada ayay ku dhacasaa oo islaamnimo la-aan ha ku dhimanina weeyi macnaha waa islaamnimada daa'ima kol haddaad daa'imtaanna dee ugu dambaynta way idinku dhiman markaa ku sugnaada oo ha ka zuulina islaamnimadaa loo jeeda am kuntum shuhadaa waa tii munqaticad ahayda bimacnaa bal wahamsat listifaame bal kaba soo guurtaase a kuntuma waxa ahaydeen shuhadaa kuwa goobjooga miyaa ahaydeen id wakhtigii xadara uu ku soo xaadiray yacquuba yacquub almowtu geeridu ay ku soo xaadirtay id wakhti miyaa goobjoog ahaydeen iddanna waa bedelun min id idda horay bedel ka tahay id wakhti miyaa xaadir ahaydeen qaala uu ku yidhi yacquub libaniihi inamadiisii maa tacbuduuna maxaad caabudaysaan min bacdii aniga dabaday qaaluu waxay yidhahdeen nacbudu waxaanu caabudanaa ilaahaka macbuudkaaga xaqa ah iyo wa ilaaha aabaa'ika aabbayaasha macbuudkoogii ay caabudayeen ibraahiima ibraahiim ahaa iyo wa ismaaciila ismaaciil ahaa iyo wa isxaaqa isxaaq ahaa marka isxaaq waa yacquub aabbihii oo isagaa dhalay ibraahiimna waa awowgii labadaba aabbihii iyo awowga in aabbayaashii lagu tilmaamo dhib ma laha oo dee waa abkii iyo abul abi laakiin ismaaciil oo adeerkii ahaa maxaa aabba loogu tilmaamay waa min baabi takhliib mar haddii meel lagu wada sheegay waxaa kaloo la yidhi maye dee nebigu waxau yihi camu rajuli sin wa abiihi ninka adeerkii waa aabbihii oo kale oo adeerka laftiisu waa midla al abi sidaasaa loo yidhi marka waxay yidhahdeen waxaanu caabudaynaa macbuudkaaga iyo aabbayaashaa macbuudkay caabudayeen aabbayaashaadii ibraahiima waa ismaaciila waa isxaaqa ahaa ilaahan macbuud baanu caabudaynaa ilaaha kada ka bedel ama xaaleeyoo ka xaaleeyo ilaahan macbuud xaaluu yahay macbuudkao waaxidan keli ah wa naxnu anaku lahu macbuudka muslimuuna kuwa u hogaansamayaanu nahay tilka taasi baa alla wihi ummatan waa ummad qad khala tagtay lahaa waxaa u sugnaaday maa kasabad ay jazaau maa kasabad waxay shaqaysatay abaalkeeda ayaa u sugnaaday walakum idinkana waxaa idiin sugnaaday maa kasabtum ay jazaau maa kasabtum waxaa shaqaysateen abaalkeeda ayaa leedihiin walaa tus'aluuna idinka laydin weydiin maayo camaakii kaanuu ahayn yacmaluuna kuwa sameeya tilka umma waxaa la tilmaamayaa ambiyada lasoo sheegay ibraahim iyo ismaaciil iyo isxaaq iyo yacquub iyo haddana tilka ismu ishaaraha mu'anaska maxaa loogu tilmaamay waxa la tixgeliyo haa ulaahi loo odhan waaye khabarka mu'anathoo ummatun si ay isku waafaqaan mubtadaha iyo khabarka wa qaaluu waxay yidhaahdeen kunuu ahaada kuwii ahlu kitaabka ah huuda yahuud ahaada bay yidhaahdeen aw nasaara ama kiristan noqda ayay yidhaahdeen maaha inay wax isku ogol yihiin ee yahuudduna waxay yidhahdeen yahuuduu noqdo cid kale ha noqonina kuwa kiristankuna waxay yidhahdeen kiristanuu noqdo cid kale ha noqonina wa qaaluu waxay yidhahdeen kunuu ahaada huuda yahuud aw nasaara ama kiristan noqda awdu waa litawsiic qolo walba waxay ahayd bay tidhi sidaa ha la noqdo tahdadu weydin hanooniye qul waxaad ku tidhaa nebi maxamedow bal iskaba dhaaf in waxa weeyaan yahuud iyo nasaare la noqdo eh natabicu waxaanu raacaynaa millata ibraahiima nebi ibraahim milladiisii baanu raacanaa xaniifan xaaluu yahay mid toosan ama ka soo leexanaya diimaha baatilka oo diinta xaqa usoo leexanaya wamaa kaana ma ahaanin ibraahim min almushrikiina kuwa mushrikiinta ana kama mid ahaanin quuluu yidhaahda oo ku dhawaaq oo dhaha aamanaa ma mu'miniinta mise waa ahlu kitaabka cumuumkaa fiican dhammaantood waa ku wada dhacaya oo waa lagula wada khitaabayaa cibradu waa cumuumka quuluu yidhaahda aamanaa waa rumaynay billaahi alleh iyo wamaa kii unsila la soo dejiyey ilayna annaka na lagu soo dejiyey iyo wamaa kii unsila la soo dejiyey ilaa ibraahiima nebi ibraahim lagu soo dejiyey wa ismaaciila ismaaciil lagu soo dejiyey wa isxaaqa isxaaq lagu soo dejiyey iyo wa yacquuba nebi yacquub kii lagu soo dejiyey iyo wal asbaati yacquub awlaaddiisii ambiyada noqotay wixii lagu soo dejiyey waa rumaynay dhaha iyo wamaa kii uutiye la siiye muuse nebi muuse iyo wa ciise ciise wixii la siiye waa rumaynay iyo wamaa kii uutiye la siiyey annabiyuuna nebiyadii min rabbihim rabbigood xaggiisa laga siiyey laa nufariqu yacni min rabbihim rabbigood xaggiisa laga siiyey waa rumayna dhaha laa nufariqu ku kala geyn mayno ay fil iimaani iimaankaanu rumaynano ku kala kaxayn mayno bayna axadin ay bayna jamaacatin koox oo minhum iyaga ka mid a iimaanka ku kala geyn mayno fanuuminu bibacdin wanakfuru bibacdin inaanu badh rumayno badhna beenino naga suurtagal ma aha axadka bimacnaa jamaaco ama daa'ifo waxaynu ugu awilay waayo bayna dee jamac dhexdii bay gashaa ee mufrad ma gasho axadna waa mufrad marka waa bimacna aljamaca aw daa'ifa marka koox ambiyada ka mida kala geyn mayne waa wada rumaynaynaa weeyaan macnihiyo muraadku wa naxnu anaku lahu alle muslimuuna kuwa u hogaansamayaanu nahay fa in aamanuu haddaba hadday rumeeyaan bimithli maa mithlidu waa sila ama tawkiid oo la macnayn maayo marka bimili maa ay bimaa kii hadday rumeeyaan aamantum aad rumayseen bihi maaga faqad ihtadow waa hanuuneen kaasi waa mid oo waxaa loo diiday bimili maa kii oo kale hadday rumeeyaan liannahu laa mithla lilaah waxaa la rumaynayaa waa rabbi rabbina wax lamida iyo mithli ma leh marka waxaa tidhaha waa sile iyo tawkiid ee mithliyaha ka macnayn waxaa kaloo lagu macneeyey bimithli maa aamantum maada masteriye in laga dhigo mithliyadana iimaanka tamthiilka lagu macneeyo macnuhuna uu noqdo bimithli maa aamantum ay bimithli iimaanikum iimaankiinoo kale hadday rumeeyaan markaa mumaahalada iyo lamid noqoshadu iimaankay ku dhacasaa ee kala rumaynaya kuma dhacayso waa biictibaari aliimaani laa biictibaari almu'mini bihi fa in aamanuu haddaba hadday rumeeyaan bimithli maa ay bimaa kii hadday rumeeyaan aamantum aa rumayseen bihi maaga ama fa in aamanuu hadday rumeeyaan bimithli maa aamantum bihi ay bimithli iimaanikum iimaankiina oo kale faqad ihtadow waa hanuunin wain tawallow hadday jeestaanna fa inamaa hum waxay u nahaadeen fii shiqaaq khilaaf dhexdii bay ku sugnaadeen diinta iyo xaqa ay khilaafeen fasayakfiikahum allaahu fasayakfiikahum waxaa kaa kaafin doona iyaga nebi maxamedow allaahu alle ayaa kaaga fillaanaya dhibkooda wa huwa allena assamiicu ka maqalka badan weeyaan alcaliimu ee ogaalkiiyo awoodda badan sibqat allah ay ilzamuu laazima sibqat allaahi diinta alla laazima jalaalaynku wuxuu odhanayaa waalmuraadu biha diinuhu aladii fatara annaasa calayhi liduhuuri aharihi calaa saaxibihi kasabqi fi thawbi waxaa looga jeedaa sibqada diinta ilaahay dadka ku beeray uu waafajiyey waxaana sibqo loogu magacaabay raadka diinta ayaa korkooda ka soo ifbaxaya sida sibaaqa marada la mariya ama rinjiga cas ee aan ka go-aynba marada korkeeda uga muuqdo oo aslu sibqa waa marada marka sibaaq cas la mariyo oo aan ka go-ayn markaa sida maradu waxa sibaaqa la mariyo ee cas aanu uga go-ayn ama rinjigaa casi sidaasoo kale ayaa diintu korkooda iyo kalkoodaba u dhex qaadday ugana muuqataa waxaana laga qaataa diintu korkuun inaanay ahayne waxaan u jeedaa qalbiga hoosown inaanay ahayne korkana in raadka diintu kaaga muuqdaa inay waajib tahay oo ruuxu sida uu soconayo siduu u xiiranayo siduu u labisanayo siduu u dhaqmayo kor iyo kalba diintu waa xukuntay oo siduu doono u socon maayo markaa ibnu cabbaas waxa uu ihi sibqat allaahi ay diin allah shabaha sibqada waxaa loogu shabahayna waa diintaa ka muuqata sida sibaaqa marada la mariyaa uga muuqdo macnihii muraadku waa sidaa markaa sibqat allah ee ilzamuu laazima sibqat allah ilaahay diintiisa laazimo ogaada oo ha ka zuulina waman ayaa axsanu ka wanaagsan ka cidina kama wanaagsane min allah ilaahay xaggiisa ayaa ka wanaagsan sibqatan xagga diinta xagga diin ahaan yaa ilaahay ka diin wanaagsan diintu alla soo dejiyey laa axad cid yacni ka diin wanaagsani ma jirto wa naxnu anaku lahu ay lilaahi alleh caabiduuna kuwa caabudaya ayaanu nahay qul waxaa tidhaha nebi maxamedow atuxaajuunana ma waxaad nagula dacweysaan oo nagula doodasaan fillaah ilaahay jiritaankiisiyo weynidiisiyo waaxidnimadiisa miyaa nagula murmaysaan walxaal huwa alleh rabbunaa rabbigayo uu yahay iyo wa rabbukum idinka rabbigiinba walanaa waxaa noo sugnaaday acmaalunaa ay jazaau acmaalinaa camalladayada abaalkooda annakaa iska leh walakum idinkana waxaa idiin sugnaaday acmaalukum ay jazaau acmaalikum camalladaad samaynaysaan abaalkeeda idinkaa iska leh qolo walba waxay camal fashay tabcataa lagu yacni lagu abaal marin ee cid kale waxay samaysay loo raaci maayo wa naxnu anaku lahu ay lilaah alle ayaanu mukhlisuuna cibaadada u badhax tiraynaa oo cid kale ku barxi mayno am taquuluuna waa mun waa munqaticadii bimacnaa bal wahamsat listifhaam bal kaba soo guurtaas ataquuluuna ma waxaa leedihiin ina ibraahiima nebi ibraahim iyo wa ismaaciila nebi ismaaciil iyo wa isxaaqa nebi isxaaq iyo wa yacquuba nebi yacquub iyo wal asbaata awlaaddii yacquub ee ambiyada ahayd ma waxaad leedihiin kaanuu waxay ahaayeen huudan yahuud aw nasaara ama kiristan qul waxaad ku tidhaha nebi maxamedow a antum ma idinkaa aclamu u ogaal badan arrinkaa amillaahu mise alleh tanna waa amtii mutasilada ahaydoo iyadu waa litacyiini axadi shay-ayn ama waa kaa ama waa kaa mid unbaa mutacayin ah waxaana mutacayin ah ilaahay inuu ogyaho iyagoo aanay waxba ogey waman adlamu oo yaa ka dulmi badan miman ruux katama qariye shahaadatan markhaati markhaatiga oo cindahu agtiisa ahaaday markhaatiga oo min allah ilaahay xaggiisa ka ahaaday waa nimankii yahuudeed ee tilmaantii nebi maxamed ee towraad ku yaallay qarinaye ama dafiree diiday sidoo kale nebi ibraahim xaniifiyada looga markhaati kacay diidanaa ee wax kale ku tilmaamayey waman yaa adlamu ka dulmi badan cidina kama dulmi badne eh miman cid ama duul kaasoo ka tamaqariyey shahaadatan markhaati markhaatigoo cindahu agtiisa ahaaday markhaatigoo min allah alla agtiisa ka ahaaday kaayaa ka dulmi badan laa axad wamallaahu ilaahayna ma ahaa nin bikaafilin ee halkii waman adlaw minman manaca waxaynu soo dhaafnay tambiih yar oo muhim oo ah yacni waxaa soo aroortay meelo cid dad badan oo kala duwan oo waman adlamu yaa ka dulmi badan oo waman adlamu minman manaca waman adlamu miman kataba katama shahaadatan waman adlamu miman dukira biaayaati rabbihi fa acrada canha faman adlamu miman kadaba cala allah aayaadkaas oo dhan mid walba waxa lagu tilmaamay ka u dulmi badan inuu yahay markaa sidee loo loo kulminayaa makanaa ka u dulmi badana mise kan mise kan markaa shinqiidu waxa uu ka odhanayaa iihaam dafci iihaam alidiraab can aayaati lkitaabka laba mid in la yidhaahdo waxaa lagu qaydayaa mawsuulka ka dambeeya siladiisa mid walba oo tusaale ahaan waman adlamu miman katama mantan maanta mawsuulka ah siladeedu waa katame eh waxay noqonaysaa adlamu lkaatimiin kuwa wax qarya waxa ugu dulmi badan ka qaryo shahaadatan min allah waman adlamu miman manacna waxa weeyaan dee mawsuulka siladiisu waa manaca eh waxay noqonaysaa adlamu lmaaniciin cid wax mancida waxa ugu dulmi badan ka masaajidada manciya marka macnaha dulmi badnaanta waxaa lagu qaydayaa hadba mawsuulka silada ka dambaysuu muqayad ku yahay marka ishkaal ma leh haddii mid walba siladiisa lagu qaydoo la yidhaa cid ficilkan samaysa kanaa ugu daran kaasi waa weji waxaa kaloo lagu tawjiihiyey in la yidhaahdo haddii la yidhaahdo yaa ka dulmi badan lama diidin dulmi badnaanta inay ka siman yihiin oo kulligood ay wada yihiin adlamu daalimiin taasina wax diidayaa ma jiro oo ay dulmi badnaanta kulligood ka sinmeen oo mid walba u mutaysta in lagu sifeeyo adlamu daalim wamallaahu alla ma ahaanin bikaafilin mid moogan camaa kii tacmaluuna aada samaynaysaan allah waxau idhi tilka taasi waa ambiyadaa laga soo warramay ummatun ummad weeyi ummadoo qad khala tagtay lahaa waxa u sugnaaday ummadda maa kasabad ay jazaau maa shay abaalmarintiibaa u sugnaaday kaasoo kasabad ay kasbatay ummaddaas walakum idinkana waxaa idiin sugnaaday maa ay jazaau maa shay abaalmarintii kaasoo kasabtum aa kasbateen walaa tus'aluuna laydinna weydiin maayo camaa kii kaanuu ahayn yacmaluuna kuwa sameeya wallahu aclam